haatana magaalada nairobi madaxweynaha dalkan maraykanka barack obama oo ku sugan magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa maanta isaga iyo dhiggiisa kenya uhura kenyatta waxay fureen shirka caalamiga ee halabuurka ganacsiga adduunka shirkan way ka qaybgelayaan wafuud caalamiya iyo dad kumanaan gaaraya ayaa obama wuxuu shirkaasi uga dhawaaqay maalgashi lacageed oo gaaraya hal bilyan oo dollar oo loogu talagalay barnaamijyada ganacsiga ama baayac mushirka lagu abuurayo wariyaha v o e da ee magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere ayaa warbixintan kasoo diray nairobi labada madaxweyne ee maraykanka iyo kenya ayaa si wada jira u martigeliyey kulanka la magacbaxay shirweynaha baayac mushtarka dunida ee maanta oo sabtiya si rasmiga uga furmay magaalada nairobi kaasi oo madaxweyne maraykana kii ugu horreeyey isagoo xilka haya uu soo booqday barack obama madaxweynaha waddanka kenya si weyn u soo dhoweeyey madaxweyne barack obama dadaalka ugu jiro hinqinta horumarka qaaradda africa iyo saaxiib dhow inuu qaaradda la yahay ayaa waxa uu sheegay in kenya ay u gudubtay hanaan maamulka hoos loo daadajinayo oo dimuqraadiyad leh islamarkaana labadii sane lasoo dhaafay si wanaagsan ay u hirgaleen mashaariicda faraha badan ee hoos loo gaadhsiinayo bulshada madaxweynaha waddanka kenya arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi mudane madaxweyne ganacsatada sumcadda leh afrika waa goobta ugu cusub waxa ugu wanaagsana laga rajayn karo taasoo ay taallo fursad aan xad lahayni waa la soo dhaafay maalmihii aan qaaradda u arki jirnay inay tahay mid ka mida meelaha rajala'aanta iyo dulligu ay ka jiraan madaxweynaha waddanka maraykanka barack obama ayaa hadallada dhallinyaradu ay ku hadlaan ee sheeg languageka la yidhaahdo isticmaalayay markuu hadalkaa furayey
waa wax aad u wanaagsan inaan kenya ku soo noqday iska warrama waxaan aad ugu faanayaa inaan ahay madaxweynihii ugu horreeyey ee kenya soo booqda sabab ayaa jirta in magacaygu uu yahay barack xuseen obama aabbahay waxa uu ka yimid dalkan qoys iyo xigto ayaanan halkan ku leeyahay maanta waxaan aad ugu faanayaa inaan shaaciyo in yoolkayagii aanaan gaadhin oo keliya ee aan ka kor marnay waxaan meel ku ognahay lacag ka badan hal bilyan oo dollar oo ka imanaysa bangiyada ururada iyo dadka wax sadaqaysta lacagtaasi oo lagu taageerayo ganacsatada hal abuurka leh sidiinoo kale waxaa madaxweynaha wafdigiisa ku weheliya mudanayaal ka tirsan aqalka baarlamaanka aqalka cad iyo hogaamiyaal ganacsato waaweyn oo iyagu ka qaybgalaya kulankan iyadoo safaaradda nairobi ay ku leedahay dalka maraykankuna ay sheegtay ee hoosta ka xariiqayso taageerada qaaradda afrika shirkadaha markaasi soo koraya iyo sidii baayac mutarka sare loogu qaadi lahaa madaxweynaha waddanka maraykanku waxa uu saaka booqday oo ubax dhigay fagaaraha loo yaqaano toddobada agost weerarkii lagu qaaday sanadkii kun sagaal boqol sideed iyo sagaashankii safaaradihii maraykanku ay ku lahaayeen nairobi iyo daarusalaam halkaasi oo boqolaal dada oo ehelkoodu ay dhibanayaal markaasi yihiin ay ku soo urureen habeenkii xalay ayaa madaxweynaha waddanka maraykanku barack obama uu soo gaaray dalka kenya isagoo si weyn halkaasi ugu soo dhoweeyey madaxweynaha dhiggiisa ee uhuru kenyatta iyo mas-uuliyiin kale habeenkii xalayna waxa uu casho la yeeshay qoyskiisa oo ay ku jirto ayeydiis sara obama iyo dad kale oo iyaguna fara badan oo ay ku jirto omo obama oo iyana ah gabar ay walaala yihiin oo iyadu ka soo raacday garoonka caalamiga gaariga loo yaqaano the bist na soo raacday waxaa galabtaa shir jaraa'id ay wada jir u qaban doonaan labada madaxweyne aqalka madaxtooyada iyadoo ay ka wada hadli doonaan heshiisyo la xiriira baayac mushtarka argagixisada iyo nabadgelyada guud ahaanba waddanka kenya iyo qaaradda afrika iyadoo caawana lagu wado inay casho sharaf wada yeelan doonaan labada madaxweyne aqalka madaxtooyada gelinka dambe ee berito ayuu ka amar bixi doonaa barack obama iyo wafdigiisu magaalada nairobi iyagoo kusii jeeda dalka ethoobiya oo ay kulamo la yeelanayaan ra-iisul wasaare xayle salaase dasalem iyo madax kale oo ka tirsan dowladda waddankaasi etoobiya sinciise wardheere v o e nairobi
haddaba shirkan caalamiga ee hal abuurka ganacsiga ee madaxweyne obama iyo uhuru kenyatta ay ka fureen magaalada nairobi waxaa ka qayb gelaysa wufuud ballaadhan oo caalamka ka socota kuwaasoo qayb ka ah baaca mushtarka adduunka soomaalida ka qayb gelaysa waxaa ka mid ah siciid sheekh cumar oo ah milkiilaha makhaayadda summer time ee magaalada hargeysa iyo axmed cali oo ka socda ururka lagu magacaabo shaqadoon ismaaciil xuseen farjar ayaa khadka telefoonka nairobi ku wareystay waxaana hadalka ku horumaraya siciid sheekh wallahi ismaaciilow shirkani maanta shir aada u qurux badan oo markii iigu horreysay ay tahay shir intan leegoo isku timaada oo laba madaxweyne joogaano siyay aada u qurux badan loo agaasimeeyo securitygiisu waa aada u sarreeyo markii iigu horreysay bay ahayd aadna waan ugu farxsanahay sida quruxda badan ee ee aan u nimid ay noo soo dhaweeyeen ee ay wax iyaga oo dhan si fiican ay isu tahaydibirsadeen waan gartay waxaan jeclaa bal inaad sawir kooban iga siisid madaxweyne obama xafladda marka uu ka qayb galay khudbadiisa waxyaabaha ugu waaweyn ee uu sheegay dadkan ka qayb galay noocyadoo khudbadiisa wallahi aad bay meel walba u taabanaysay oo annaga xaggayga interdinarka ahaan amba hal abuurka aad bay ugu dhiiri gelinaysay waxaanuu sheegay oo aada ugu celceliyey in africa ay marka dambe noqon doonto meesha technolojiyadda iyo horumarka iminkana ay aada u wanaagsanto kenyana hogaaminayso technolojiyadda mar walbana ay la garab taagan yihiin oo ay caawinayaan dadka soo kacaya barnaamijtarka iyo dadkii meel gaadhayba ay u bari taageerayaan dad dadkan kasoo qayb galay oo laleeyahay qaaradda afrika ka wada yimaadeen iyagu sidee bay u arkayeen bal khudbadda madaxweyne obama iyo waxyaabihii shirka laga sheegay dad hore oo success no hagaagay oo fiicnaadayna waa la keenay oo africa ah intan kalena aad bay ugu riyaaqaysay iyo sida yaro dhuuban uu noogu soo galay isaguna uu ku salaamay salaanta afkan lagaga hadlo halkan kenya uu kusoo dhaweeyey wallahi dadku aad bay u farxsanaayeen oo shacabku mabuu kala go-aynba marka maxay ka bedelaysaa baa is leedahay dadkan hal abuurka ma jiraan fursado laydin bardaamiyey tusaale ahaan oo kale dadka kasoo qayb galay in in inay heli doonaan ha waa la bayaamiyey in mar walba priority-ga la siinayo inta timid iyo inta kale ee laga arkaba in ay in ay inay inay wataan hal abuurnimo amba ay imika bilaabayaan amba ay hore u bilaabeenba waan gartay marka dadkiina kasoo qayb galay soomaali inteeba ku ahaydeen
soomaali intaanu arkayna imika anagu labun baanu ahayn inaan ila socdo imika kula hadli doono oo agtila taagan axmed layla iyo aniga oo ah siciid sheekh cumar cumarten group ku socday adiga siciid ahaan oo kale markaad eegtid dee magaalada hargeysana ganacsiyo kala duwan baad ku leedahay maxaas leedahay waad kala tegaysaa dhinaca fikradda oo aada la gurya noqonay horta dhiirigelin iyo dad kala duwan oo aan iminka aanu aada u wada sheekaysanay oo wallahi aada u furfuran maraykanku ha ugu wanaagsanaado xagga furfurnida iyo iyo socialka iyo soo dhaweyntii kuweydiinta sidaad waxu bilowday halkay marayaan siday wax yihiin dad aada u wanaagsan oo dee kala wada nooca ayaanu ayaanu ayaanu la kulanay
waan gartay waxaad iigu dhiibtaa bal wiil kula socda kale soomaaliga bal magacaaga adoo igu bilaabaya iyo halkaad ka socotay ismaaciil aad baad mahadsan tahay magacaygu waa xaweyaan axmed cali waxaan ka socdaa hay-adda shaqadoon ee ka shaqeysa shaqagelinta dhalinyarada iyo ganacsi abuurka dhalinyarta soomaalida shirkan maxaa aad kaaga baxay markaad eegtid habka loo qabtay madaxweynihii dunida ee madaxweynihii dalka maraykanka wafdi oo hogaaminaya shir ka qayb galay oo welibana idin furay bal sidee bal iga warran maxaa kaaga baxay jooga
ismaaciil aad baad mahadsan tahay jawiga shirkan uu ku bilaabmay iyo sida loo soo agaasimay shirkan aad bay u sareysaa dadka kasoo qayb galayna waa dad ganacsataa oo weliba dadkii xulka ahaa ee ganacsatada adduunka oo dhan isaga yimi boqol iyo labaatan wadan dadka kala yimi oo khibrado kala duwan iyo aqoon aqoon kala duwan iyo ganacsiyo kala duwan adduunka kule ayaa isugu yimi iyo madaxdii dalka maraykanka madaxweyneha dalka maraykanka iyo madaxweynaha dalka kenya hadallada meesha laga jeediyey waxay ahayn runtii kuwo aada iyo aada iyo aada iyo aada u dhiirigelin badan hadday noqoto hadalka madaxweynaha dalka maraykanka iyo hadday noqoto madaxweynaha dalka kenyaba labadaba waxay aada usoo dhaweeyeen aadna diiradda u saareen in ganacsi abuurku yahay sida keliya tee inka horumarka waare lagu gaari karo shaqo abuur hadday tahay hadday noqoto xasiloonida hadday tahay yareynta corruptionka ama musuq maasuqa marka hadaladu meelo badan bay taabanayeen sida dalka madaxweynaha dalka maraykanka barack obama kusaabsan in ay u ururiyeen deeqo ama lacagyo oo hayaan iyagoo ku taageeraya africa sidiiba ganacsi abuurka dhalinyarta ganacsi abuurka imisuu soconaya marka waktiga u soconaya shirkan waa intee
wuxuu soconayaa horta maanta iyo beritoole beritoole soo gabagabooya inshaalla shanta galabnimo meelahaas ilaa imika wuu socdaa doodaa la galay hadallaa la jeediyey hadal ganacsataa meesha ka hadashay maalgashadayaal baa ka hadlay waxaa jira in dadku ay mid mid iskula hadlayaan oo ay isweydaarsanayaan kaadharhkan macluumaadka qofku ku qoran yahay laisdiiri gelinayo laiska wareysanayo caqabadaha ganacsiga inta badan ganacsiyada wajaha ay wax badan dadku kala baranayaan fikrado badanna ay isweydaarsanayaan iyo weliba fikrado badan
kaasi waxa uu ahaa axmed cali oo ka socda ururka lagu magacaabo shaqadoon waxaana ka horreeyey siciid sheekh cumar milkiilaha makhaayadda samertime ee magaalada hargeysa labadoodu waxay u waramayeen ismaaciil xuseen farjari oo ka qayb gelaya shirka hal abuurka ganacsiga caalamiga ee ka socda magaalada nairobi